wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta jubbaland cabdiwahaab axmed ismaaciil oo ay weheliyaan guddoomiyaha hay-adda barakacyaashii qaxootiga jubbaland wasiiro iyo xildhibaano ka mid ah maamulkaasi ayaa xarigga ka jaray suuq weyn oo loogu talagalay inay ku ganacsadaan barakacyaal horey jubbaland dib u dejin ugu sameysay deegaanka buulo bartire suuqan ayaa loo dhammaystiray adeegyada muhiimka ah iyadoo loo dhisay hab casri ah guddoomiyaha hay-adda jugri cali aadan oo door muhiima ka qaatay dhismaha suuqan ayaa ka warbixiyey sida loo dhisay suuqan suuqan waxaan u malaynayaa waxtar badan buu yeelanaya wuxuu ka kooban yahay suuq weyn miisas samaysan oo kuwii qudaarta iyo kuwii hilibka waxaa kale uu leeyahay musqulo oo dadka loogu talagalay ee meesha ka ganacsan doona marka sharaf weyn bay noo tahay maanta inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta jubbaland cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa u mahad celiyey hay-adaha doorka ka qaatay dhismaha suuqan ugu horrayn waxaan bogaadinayaa hay-adda jugri oo mas-uuliyad iska saartay si deegaankan suuq loogu heli lahaa iyo hay-adihii ka aqbalay dalabkaas oo uncr iyo kobi oo fulisay mashruuca intaba waxaan leenahay aad iy aad ugu mahadsantihiin laakiin suuqani ma aha mid dhammaystiraya baahida ka jirta deegaanka waa bilow waad aragtaan baaxadda dhulka uu leegyahay dhismaha kuma filla suuqan iyo laba kale haddii xataa la dhiso laakiin waxaan dhihi karnaa waa dhigjoojin waa bilow suuqan ayaa loogu talagalay inay ku ganacsadaan barakacayaasha dib u dejinta loogu sameeyey deegaanka buulo bartire si ay u gaaraan isku filnaasho dhaqaale